kulan howleedkan wuxuu dareeray muddo laba maalin iyo weliba lankudooday sidii reedan fiidyow iyo walkabadiloolan ka samaylaya qorshe howleedka wasaaradda maaliyadda ee maamulka somalilan ee shanta sanaha dareerta si lan waafajiyay siyaasadda dowladda kaasoo lanqobadi agaasimayaasha waaxyaha shirgadisan ee wasaaradda maalmo uusa kulanka dareer iyo weliba wax kastia bandhigtay qorshayaal shirkiyadan horumarinta adeega wasaaradda maaliyadda ee maamulka somalilan si walanka bedela qorshayaalkii hore islamarkaana lan waafajiya kan shanta sanaha dareeto oo hadda la dejiyahaya hiritaanka kulankii weliba ku qeybgalay wasiirka wasaaradda maaliyadda maamulka somalilan cabdulaahi xasan aadan usoona meelasay kelimado kajeedi oo uusa kala dardaarmay agaasimayaasha intii qorshayaalka walkabedelo kale ka sameey inuu ka dabaqana qorshayaalka shanta sanaha dareerta sidoo kalena fuliyaan si bulshada waalanku obadaa aqoonsi wadaarsigii ama tababarkii inoo soconaya labada cisho ee ku saabsanaa inaynu dib eegis ku samayno qorshihii xeeladaysnaa ama istraatiiji balaankii wasaaradda maaliyadda ee laba kun afar iyo labaatan ilaa laba kun siddeed iyo labaatan maadaama oo ay xukuumadda cusube dhalatay islamarkaana uu isbeddelay magacii wasaaradda oo wax ka beddelaya howlqabadkii ama factioniskii wasaaraddu ay qabanaysay maadaama oo la geli doono indhibitrigii maadaama oo xisbiga wadani ballanqaad uu qorshihiisa ay ku jirtay waxyaaba fara badan oo aan ku jirin istraatiiji balaankii hore waxaa maamulka sare ee wasaaradda maaliyadda iyo horta dhaqaaluhu go'aansaday in dib u eegis lagu sameeyo qorshihii laba kun afar iyo labaatan laba kun iyo siddeed iyo labaatan isla markaana qorshahaasi uu hirgalo laga bilaabo bishaaynu ku jiray julaay laba kun shan iyo labaatan waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa agaasimayaasha waaxyaha wasaaradda maaliyadda doonta dhaqaalaha iyo ku-xigoynadooda oo ah dad isku tiirsan is-ogol wada shaqeeya oo dhinacooda soo wada jeeda shaqada ay qaranka u hayaan ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarta dhaqaaluhu ay qaabilsan tahay aad iyo aad baan u bogaadinayaa waanan ku hambalyanaya waxaa kaloo doonaya in ku dhiirigeliyo inay halkaa kasii amba qaadaan oy ka sii horumariyaan halka ay tahay wasaaradda maaliyaddii ay taagan tahay waxaan aaminsanahay in cid kastoo u timaadda oo garasho iyo aqooni ku jirto inay adeegsan doonaan agaasimayaasha waxyaha iyo agaasimiye ku-xeynada wasaaradda maaliyadda ee iminka jira lixdaa bilood iyo barhkaa ama toddobada bilood aan joogayna si wanaagsan ayay la shaqeeyeen waanan ku hambalyeynayaa waxaana le halkaa ka sii wada